fiidi wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radiyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaashiina dhadhaab iyo deegaanada ku xidhaaran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o e da dhadhaab ee kasoo gasa mawjada f m ka hal eber todoba dhibic lix megaartis barnaamijkeena caawa waxaan kusoo qaadan doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sameeyey isku soo bax roobdoon ah oo alla looga baryo in abaarta uu ka saaro dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah hooyo qaxooti ah oo kamid aheyd ardaydii ugu horeysay ee xeryaha wax lagu baro horaantii sagaashamaadkii oo ka sheekeyn doonta manhajka cusub ee wax lagu baro ardayda qaxootiga kamarra xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono hal abuur qaxooti ah oo dhowaan gabay ku cabiray xaaladda soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas haddii aan ku bilaabo abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka ayaa sanadii lasoo dhaafay ka taagnaa guud ahaan dhulka soomaalida iyadoo abaartaasi ay deegaanadii ay ku noolaayeen ka barakacsa kumanaan qoys oo ka kooban xoolo dhaqato beeraley iyo tuulo joog oo badankood noloshooda ay ku tiirsaneed tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool sidoo kale abaartaas oo miyiga iyo magaalada laga dareemay ayaa culays xoogan gelisay nolosha qaxootiga iyo dadka deegaanka iyadoo manaafacaadkaiyo xoolaha sida hilibka iyo caanaha ay aada u yaraadeen maadaama ay si mug leh abaartu ay u taabatay haddaba bulshada qaxootiga ee ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab oo ay hogaaminayaan culimmada xerada ayaa oogay salaad roobdoon ah iyo isku soo bax alal looga dalbanayo naxariistiisa inay ku soo hoorto guud ahaan gobolka waqooyi bari cabdisanaad cali iyo daahir maxamed isaaq oo ka mid ah culimmada xerada ayaa ka waramaya sida ay roobdoonka u soo agaasimeen iyo culayska nololeed ee laga dhaxlay abaarta ka taagan gobolka
magacayga waa cabdisanaad cali waxa oo nagu kalifay inaan soo bannaanbaxno waa dhibaatooyin jiro awgooda dhibaatooyinkaasoo abaaro iyo cudurro iyo dhibaatooyin aad u fara badan sidaa daraaddeed ilaahay baa haddii la dhibaato ay kugu dhacdo rabbi baa loo cararaya ilaahay xaggiisa ayaan u cararnay fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carar buu ilaahayna leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baan xaggiisa u cararnay dhowr maalmood dugsiyada ayaa waxaa laga akhrinayey marooyin iyo qur'aan oo aad u fara badan dhowr beri markii la soo akhriyey afar beri oo maanta ay ku jirtana waa la sooman yahay saddex maalmood oo horena waa la soo soomay maantana istikfaartii iyo ducadii iyo allabarigii iyo salaaddii baan isku darnay ilaahayna inuu abaaraha naga soo bixiyo ayaan rajaynaynaa oo uu maanta na aqbalo ilaahay fadligiisana uu nagu aqbalo sidaa ayaan rajaynaynaa dhibkaasaana na soo bixiyey arrintu waa sidaas waa tahay shee cabdi waxaad ka warantaa talada dadweynahan isku soo baxay maanta oo halkan soo xadire kolley dadkaas ma qiyaasi karin laakiin waa dad aad u fara badan ima tiro koobna mana aanan tirin tirana lalama gaarayo aad iyo aad baa rag iyo haween iyo dumar iyo ciyaal iyo waayeelo iyo culummo iyo caamo bulshada intay ka koobneed oo dhan baa soo bannaanbaxday wax hadda ii xisaabana ma aan xisaabi karo midna ma aha
magaciida waxaa la yidhaha daahir maxamed isaaq waxaan ku noolaa xeerada qaxootiga abaartan saameyn weyn bay nagu yeelatay ilaa soomaali iyo waxaa isku xirantay kenya ilaa etoobiya dadkii uu soo qaxay insha allahu magaaladao dhan baa la buuxsamay sidaa awgeed baa waxawey maciishadii qaali noqotay biyihii baa cariiri noqotay dhibaato badan baan la kulanay marka kadib baa haddee culamaudiinka way kulmeenoo waxaan istusnay in arintaas allabari un looga bixi karo ilaahay asagaa sheegay u ducuuni astajib lakum buu yidhi ilaahay baan barin ilahay xaggiisaan u cararnay insha allahu ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuuna aqbalo insha allahu ilaahay nagu guulayaan ka rajaynana insha allah culeysyada ugu weyn haddaan wax ka taabanno waxaa ka jiro magaalada macnaha sixirbarar aad u badan weliba xagga caanaha waxaa weeye xoolo caanahood lama haysto awal haddee xoolahaasa lagu noolaan jiray xoolo caana waa la waayey caanihii kale oo macnaha la qasanayana waaba qaalib ay noqdeen marka sidaas darteed baa waxaa weye dadkii aad iyo aad uu macnaha u dhulacay marka insha allahu ilaahayna waxaan ka baryanaa inuu nagu guulayo allabarigaas marka dad weyn dad badan baa iskugu soo baxay haween rag ciyaal wax walbaa soo baxeen marka insha allahu ilaahay istisqaas wuu nagu guulaynaya waana ku liibaanayna insha allah waa tahay en roob la-aantan ilaa meeqa sano ayay dhulkan ka jirtay
roob la-aantan afar sanaay ka jirtaa abaartan way soo noqnoqotay runtii markii laga hadlo wax yaroo daruura dhaana isku guur baaba imaanaya meel walbaa looga imaanaya wixii marba xagta la saari marka roob la-aantan afar sano way macnaha roob la-aantan waan qabnaa cabdisalaan horta waa mahadsan tahay aniga horta magacii ku bilaawaayo ayaanla oo ka tirsan ururka dhalinyarada xeerada dhagaxley horta iskaashi xoogan baan sameynay xagga dhalinyarada xaggii culummada bulshadana aad iyo aad aan wacyigelinay marka waan ku faraxsanahay inaan salaad kugu soo baxno rabbi bari ah oo alle aan ku barno inuu macnaha abaartaan naga bixiyo roob barwaaqo inaan helno dadna waxaa jiro marka hadda salaaddii markii iskugu soo baxay qof walbo culimmadii dhalinyaradii bulshada qaybeeda waayeel qof walba markii salaada uu soo gutay dadka waxaa jira qaarkood xataa soomeen oo u soomeen macnaha in ilaahay dadkan ka saaro abaarta horto alxamdulilah waxaan ani umalayaaba horta jacayl in la aqbalay meelo badan hadda soomaaliya ka mid e roobba hadda waa ka horeen waa laga helay qaybaha hadda xataa dalka kenya meelo ka mid a xataa roobka waa laga helay anagana waan rajeynana insha allah marka waxaan dhihi lahaa tusaale ahaan dadka ifoy iyo xaga dheer dhammaan bulshaweynta inta naga dhegeysanayso waxaa jeclaan lahaa inay nogudaba deystaan markii haddii la yaabo waxaa la xagga rabbiga loo laabtaa inay rabbi baryaan isku naxariistaan bulshada isku xirmaan nooc walba bulshada ay tahay culammada hadday tahay dhallinyarada hadday tahay dadweynihii kale hadday yihiin marka abaartan horta wallaahi waa aad iyo aad bulshada u saamaysay hadda waxaa arkaysaa xoolihii caanihii magaalada imaan jiray maleh hilibka sidoo kale nolosha biniaadamiha aad aad ay cariir u gashay dad badan oo soo barakacay xoolihi kasoo dhammaadeen abaar soo baabi'isay oo magaalada dhagaxleey iskugu imaadeen biila-aantii iyo xataa xeeradii oo aad aad cariiri u noqotay haddii qofka shan jirkaan u dhaafsan jira laga yaaba in loo saddex ama labo u helo macnaha isgaarsiina noqotay marka bulshadiina waxaa ka codsan lahaa inay isku imaadaan wada shishtaan isku xirmaan bulshada iscafiyaan marka aniga dee qalad biniaadan ka dhacay unbaa waxaan oo u marnay abaar iyo waxaan dee anagaa ismarsiinay rabbi wuxuu leeyahay markaa isku naxariisataan yaan idin naxariisanaya marka naxariistii guurtay soomaalidii oo haddii aad arkayso iska dhib badan yihiin wax walba isku sameynayaan marka soomaalida waxaan ka codsan laha in iscafiyaan isku xirmaan maan iska warhayaan roob doonaan alla bariga la badiyo soonbaa soo dhowe gacmaha kor loo taago liscafiyo sidii macnaha alla abaartan nooga saaro barwaaqo iyo roob aweln insha allah
aad bay umahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen cododka qaar ka mid ah culimmada xerada oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale abaartan ka taagan gobolka ayaa sababtay inay xeryaha ku soo jabaan xoolodhaqatadii ugu badneed taasoo culays mug weyn dul saartay bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maadaama ay la qaybsanayaan biyaha yar ee qaxootiga loo qorsheeyey iyadoo ceelasha biyaha laga cabana ay yareeyeen waxsoo saarka biyaha sababo lagu sheegay biyaha uu fogaaday waxaana gobolka uu yahay mid aan roob helin sanadihii lasoo dhaafay waa tahay sidoo kale macalin dirir oo kamid a macalimiinta xeryaha ayaa ka waramaya saameynta biyola-aaneed ee ka dhalatay roobkan fogaaday
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin awalan waxaan isugu imaanay maanta anigoo ah macalin dirir dirir aadan cali anigoo dirir aadan cali ah waxaan isugu imaanay roob doon aan ilaahay subxaanahu watacaala ku baryayno roobka waxaa keeno ilaahay subxaanahu watacaala waxaan aragnay roob la-aanta dhibka ay leedahay rafaadka ay leedahay maxaa yeelay meeshan qaxootiga oon ku noolnahay waa qaxootiga dhadhaab khaasatan dhagaxley waxaa joogo barakacayaal aad u fara badan oo abaar ay soo qaxisay kuwaas oo kenya iyo soomaaliya etoobiyaba ka yimid ayagoo xoolahoodii ay abaar ka soo dhammaysay biyaha meelihii ka heli jireen ay biyo ka waayeen waxay soo galeen markaasi qaxootigaay soo galeen qaxootiga hadday imaadeenna qaxootiga naftirkiis waxaa abaartaas yaa saamaysay oo meesha uu wax ka helo oo magaalo ay ku nooshahay waa miyiga iyo ladnaanta xoolaha iyo caanahooda iyo hilibkooda intaba hadda waxaa weeyaan waa sii adkaanhayaan sababtoo ah waa qof kasta waa uu dareemi karaa hadday abaar dhacdo waxay keenayso oo hadda qof musna looga warrami jira dhul ay afar sano iyo ka badan abaar ay haysay foolxumada iyo sida ay noqonayso waa la garanaya ilaahi subxaanahu watacaala siduu sheegay buu ku soo baxaya dhulku inuu dhinto xooluhu inay dhintaan bulshada naftirkeed nolosheeda ay adkaato waa la isku wada xiran yahay oo dadku waxay ku nool yihiin adduunyada marka qaxootiga marka waxaa ka jiro arrin aad u culus baadiyihii waxaa ka jira culays baa ka jiro waxoo dhanna waxaa keenay waxa weeyaan abaartaa keentay waxaa ka jiraoo kale marka qaxootigan aan joogno iyo agagaarkao dhanba biyahoo aad u yar dadkii oo badan ceelashii biyaha laga helayo sii yaraanhay sababtoo a meeshay biyaha laga helaya madarka iyo khayrka ilaahay buu ahaa wixii baa isla wada adkaaday marka ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala midaan inuu noogu bedelo mid ka khayr badan oo ah inuu madarna siiyo qof kastana meeshiisa uu ku deeqo yaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa
aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa macalin dirir aadan cali oo qayb ka ah culimmada soo agaasintay salaada roobdoonka ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse inta aan ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkeyga axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mida qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga waxaanu ka waraysanay gabay uu dhowaan ka tiriyey xaaladda soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan hooyo xeryaha qaxootiga soo gashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo sagaashankii kana mid noqotay gabdhihii ugu horreeyey ee wax ka bartay iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaysa sida manhajka cusub ee waxbarasho ee c b c da loo yaqaano uu culays ugu yahay waalidiinta xeryaha qaxootiga ee ay ka midka tahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer ciro waa hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhowaan ayuu gabay ka tiriyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan sida dadka qaarkii ay weli u dhiirigelinayaan dagaalada iyo qabyaaladda gabaygan oo abwaanku u bixiyey salawelel ayuu waraysigan ku bilaabayaa waxyaabaha uu xambaarsan yahay marka koowaad salawelel waa gabay kolley si guud soomaalida uga hadlayo marxaladaha soomaalidu ay ku jirto iyo dhibaatooyinka lasoo maray iyo ilaa hadda dhalinyarada soomaaliyeed qaabkii ay u dhaqmaan qaar waxaa arkaysa dee sigaar iska cabaya meelahaas ka tagtaagan oo waxbarasho ka fikiraynin horumar kale ka fikiraynin inay waddan dhisaan ka fikiraynin inay ummad midayaan aan ka fikiraynin waxaa kaloo jirtaa soomaalidu dhul aada u baaxad weyn bay jirtaa iyo degtaa ugu daafayso jabuuti deegaanka soomaalida ee etoobiya dhulkan kale koonfurta ah waqooyiga soomaaliya oo somalilan iyo xaggana ilaa n f d shanta soomaaliyeed oo dhan baa ku idil meel ka maqan ma laha si guudda ummadda soomaaliyeed marka hore xaaladda ay ku jirto ayaan uga warbixinayaa nin saaxiibkay abwana cabdinaasir la yidhaahdo waana nin wadani ah marka isagan uga warbixinaya macnihii xaaladaasi dadkeenu ku jiraan mana arkaan soomaalida macnihii saa ayada ah aan ku jirna ma daneeyaan qaybta dambana waa allabari oo ilaahw naga saar sidan ayada maadaama aan xaaladan ku jirno ilaahigii nagu soo rogay adiga weeyaan ilaahow waad naga saari kartaa weeyaan cabdinaasir waad ku halqabsanaysaa laakiin cid aad la hadlayso oo doonaysa gabaygaaga in wax ka bedelo oo saameyn ku yeesho waayo waa soomaalida si guud soomaalida weeyaan soomaalida weeyaan marka anigu dareenka marka aan qabo ee soomaalinimada ah ayaan soo gudbinaya macnihii sida soomaalida siday tahay baa idhibaysa gabayg wuxuu leeyahay naasirow samaanadan ka tegey dixiya suugaana sadarada murtida waayadar waan ka saahideeyay inaan gabay sifeeyiya ma ribin sawdka maansada ha yeesheese waxaan baan maqlaa siiri xoog badane dadkeennaa la kala siiqeeya gebi la seyteeyey soomaalida caqligu saawiree saxalku qaan gaadhay dagaalada sokeeyaha kuwaa sacab garaacayo saan cadaale ay yihiin kubu siray garaadkooda dadkeennaa sirgaxan ee fadhiya siigad iyo boorka suntana lagu buufshiyo colaad wadarna saamaysay safalka iyo dhibaatada jirtiya sulufka jiilaalka intaasaa qalbiga saaqay oo waan silloonahay soomaalidu siday qaayibtaan kuu sawirayae sarqaan ba arladii buuxiyey saaqidiyo tuuge dhalintuna sigaarkiiyo khamriga kama sarrigtaan odayadii samaha dooni jiray siifa nabadiie saymaha colaaday hadeer saar u tumayaane sooyaalkii aan jeer lahayn saatan laga guri adduunyada siraadee dabeexa sii tamadinaysa adduunyada samaawigu curtay sagalku maansheeyey sogordaha dadkeennaa qabiya sida xanuun weyne soomaalidii walaalaha ahayd kala saf weeyaane saboolnimo qaxootiya ayay dhab u salaameene sabiib iyo ma goostaan cambiya qariya saytuun seeraha kismaayo iyo afmadow sarag la hoosteeda saakow iyo hargaantiya ilaa sabada dhoobley ah sisintii bu-aaliyo jubboo daadku saraqleeyey sawricii wajeer iyo lafay suuqa habas weyne sarsarada madheeriyo ilaa safafka mooyaale sareediyo dhadhaab iyo ilaa surimadii faafi sagag iyo goday iyo intii saaxda wagadeeda sasabaniya awaariyo dig iyo saaca jarar yaalla sibi iyo bullaaliyo intii soona dhagax buura saxanay afdheer iyo halkay salow ka foofayso saldhigii dannood iyo wardheer subulka u afdhuuga suuro qurux jigjiga iyo qabdahar saarka galadiida gobsan iyo sariiriyo intii laagta sululeeda subaanka buunay ilaa sabada boocaale gabel iyo dhulkaa saabka weyn sii qadhana gaabyo saylac iyo hargeysiya berbera saaxil iyo awdal sanaag iyo nugaaliya ilaa laaska iyo soolba sayladeeda buu hoodle iyo mamaca sool joogto baydhaba sadriga naaxiyiya seeda beledweyne sinta jawhar sagbadeeda mudug tan iyo saax dheere xamartii sarraysiya markoo lama suluugaana intan gabay ku saafiya dhulkan mariyeysiin leyla sareeyow cawaalaan rabaa inuu sabeeyaaye sala walalka sareeyow cawaalaan rabaa inuu sabeeyaaye sahwigaiyo xumaantaan rabaa inan ka sulnaa allahayow soomaalo halan sugi ayaa noole saha kacayalow naga yaree saatir baa tahay sala walalka naga saar allow srirtay mandeeq sancadowle eebowna sii saami lagu dhaaxo saqlihiiyo balaayada allow naga sawaab maanta saxansaxaa udgooniya allow naba dusaan qaada sawariiqda duushiya madfaca sabanka xiimaayo suugiyo baroonka iyo shilkaha ololka sayraaya ee dadkayga sila caabadeena lagu saynsaabay samadow allahayow odaan saaka kuu go-aye soomaalida ilaahayow midee sabigu iimowya sala walalka naga saar allow srirtay mandeeqe gabayga waxaa tiri magaciisa wadaxda waxaa la yidhahdaa salawalal salawalal macna ahaan maxay u taagantah n axmedow ereyga salawalal aniga waxaa ula jeedaa jahawareer waa jahawareer ay dhibaato keento qofku markii uu jahawareero oo jid iyo jahameel u socdo uu garan waayo dhibaatadiina uu ku dhex jiray qaab uu kaga baxa iyo talo uu kaga baxana uu waayo ayaa salawalal micnee saasaan usoo qaatay marka ereyga salawalal waa jahawareer marka waxaan leeya ilaahw jahawareerka naga saar gabaygan waxaa kale oo ku jira dhammaan deegaanada ay soomaalidu degto kasoo bilow shanta soomaaliyeedba waxaa ku jira gobollo badan degmooyin dhul baadiya howlo degan dhul xoolaad waxaa oo dhan maxamed oo dhaleera baa tahay adigu sidee bay kugu soo gaadhay magacyadooda aqoon baad u leedahay miyaa tagtay sida ay kugu soo gaadhay waxaasoo dhul oo soomaalidu carabka amarisa dabcan dhulkaas soomaalidu nin soomaaliya baan ahay dhulkan anigu baa iskale nin soomaaliya xoolihiisu nin xoolihiisu lama weydiiyo dhulka soomaalida dhan waa dhulkaygii meeshaan tago haddaan jigjiga tago haddaan hargeysa tago haddaan kismaayo tago haddaan gaarisa tago haddaan meel walboon tagaa haddaan haddaan tago jabuuti soomaali waa isku lahjad wa waa isku luuqad waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin waa isku dad ma kala maaranto marka waxaan aaminsanahay wiilka hargeysa joogay iyo wiilka gaarisa joogay inay walaalo yihiin dhulkuna wada leeyihiin magacaa soomaalida guud uu ka dhexeeyo islaamnimo ka dhexayso wada dhalasho ka dhexayso marka dhulku waan leeyahay oo nin xoolihiisa garan ma garan waayo dhulku waa dhulkaygii intaan haddaan ka tago ma tegin deegaanada badankooda ma tegin laakiin haddana de qof soomaaliya oo qaangaadaho intaa aanan garanayn inuu jiro uma malaynayo sababtoa ninaa xoolihiisa ma garan waaynayo dhulku dhul soomaaliyeed dadku meel walbay iskaga imaadaan oo waa ehel lama kala maarmo laakiin barashada dhulka intaa leegaya magacyadooda iyo degmooyinka iyo sida ay kala yihiin wakti intee leeg baad gelisay maxamed dabcan wakti badanigama bixin inta kala deed shanta soomaaliyeed markii la dhaha jabuuti inta degmee hoos timaada iyo inta gobol ee magacyahii ka tirsan tahay waad iska waad qeexan kartaa meel heblo su jabuuti kama tirsano meel heblaha hoos timaado saas maabkii bay ku sawiran tahay sooma deegaanka soomaalida sidoo kale n f d sidoo kale koonfurta sidoo kale wixii oo dhan waqooyiga soomaaliya sidoo kale waan isla meeshii wixii ugu dambeyntii qaxoontiga inaad joogtaa gabaygaas baad tirisay salawalel waxaa ka muuqata dacooyin badan iyo inaad u hanweyntahay in wadankii uu sidiisii ku noqdo rajada aad ka qabto in soomaaliya ay nabadgelyo noqoto dibna aada ugu noqoto waddankaaga hooyo wax iiga sheeg
dabcan soomaalidu waxaan ka rajaynayaa midnimo sidii hore ma aha dadku isku len jireen saan aragno dadku waxbay barteen eega waxbaa la fahamsan yahay dhalinyaradu waa aqoon-yahan bay noqotay waxaan aaminsanahay mar un inay soomaaliya nabad noqon doonto waan ku rajaweynaya mar un inay soomaaliya intay israacdo shanta soomaaliya israacdo nabad noqon doonto oo soomaali mida aan arko uman kula jaweyna kaasi waxa uu ahaa hal-abuur maxamed cabdulaahi axmed ciro oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ayaa tan iyo bilowgii sanadkan dareemaya saameyn ka dhalatay manhajka waxbarasho ee dalkan kenya oo la bedelay waxaana waalidiinta qaxootiga ahi ay sheegayaan in manhajkan cusub oo u baahan agab badan uu culays ku yahay fartuun maxamed cali waa hooyo leh sagaal carruura oo qaarkood ay wax ku bartaan manhajka cusub ee c b c fartuun waa hooyo waxbaratay oo sanadkii labadii kun iyo afartii ka baxday dugsiga sare ee xagardheer waxay sharaxaysaa culayska uu la yimi manhajkan cusubi iyo maadooyinka ugu sii adag ilmaha waxay dhiganayaan waa labayo toban maado laba optionalla way ku jirtaa adigu waa afar iyo toban maadoay dhiganayan afar iyo tobankaa subject waxaa micnaha practical ka ah toddoba maado iyaday u dheer tahay micnaha physical educationkii pretechnical studies oo mechanicadii micnaha birihii iyo wixii la rabo physical education waxaa la rabaa sportskii banoontii garoonkii kabihii buudka ay ku dheeli lahaayeen wixii oo dhan baa loo baahan yahay waxaa ka mid a computer science computer science ilmihii waxay u baahan yihiin computer ay wax ku bartaan haddii xataa iskuolkii loogu soo dhigo gurigii micnaha practical kuma sii qaadan karaan oo ma awoodno computerkii waxaa intaa kaloo dheer iyadana home scienckii home scienckii waa micnaha cuntadii guud cuniga haddii la yidhaahdo maanta saddex xabo ukuna keen beri la yidhaahdo ugaali keen micnaha ma awoodno qaxooti ahaan micnaha biilkii iyo raashiinkii baaba laga fikiraya waxa aan anaga aan ku tiirsanahayna waa qaxootiga qaxootiga raashiinka yaroo laga siiyo iyo inta yaree baa mujukulada laga qaato waa intaa waxa ay micnaha qoyska isku celceliyaan fartuun waxay sheegtay in maadooyinka laga rabo ficilka tooska ay ku jirto maado u baahan biyo xilligan oo ay aada u liitaan biyaha xeradu macallimiinta laftooda ayay xustay inuu ku cusub yahay manhajkani oo aanay u tababarnayn taasina ay keeni karto dhibaato kale
agriculture oo kalaa ka mid a agriculture waa beerihii waa in la helaa meel beerihii ku habboon waa in la helaa mirihii la abuuri lahaa waa in la helaa biyihii micnaha biyo ku filan qaxootiga biyaha naftirkooda ayaa ciriiri lagu qabaa qoyska dhan waxaa laga yaabaa afar jirkaan inuu maalintii biyo ahaan u helo siduu fayl ugu jiro ama uu maalin ku qado micnaha waxaa la rabaa beerihii biyo ku filan mirihii micnaha ay abuuran lahaayeen wixii oo dhan baa loo baahan yahay micnaha dhibka halkaasu caqabada ka imaanaya anagoon text boogi xataa practicalka ilmaha ay ka baran lahaayeen aanan awoodin inaan usoo gadano iyo micnaha wixii ay micnaha practicalka ku qaadan lahaayeen macalimiinta hadda badi iskuulaha dhigayaan waxay wax kusoo barteen eight four four eight four four ayay wax kusoo barteen systemkan laakiin ee grade seven laleeyahay ee juniorga ah secondary macalin wax kusoo bartay ee hadda wuu joogaa isleeyahay ma jiro because ani mana arkin mana lasoo kulmin macalin hadda wax ku bartay ee systemka cusub hadda la keenay ee micnaha ee ciyaalka bari kara ee fahansan inaan la helaynin baan u malaynaya lama heli karo way adag tahay
dhegaystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كعتين مانتا saboolkii cayda baahan rasuulkee dhinaca saaray sareedyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii cayda baahan rasuulkee dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله rasuulkii saaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkii saaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya tigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi suudiga cadceeda udgoonahaan sugayno shafeecadaynuna siiyo safkiisa rabowna raaci rabow suudiga cadceeda udgoonahaan sugayno shafeecadaynuna siiyo safkiisa rabowna raaci calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla